raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aroornimo ee reediyo muqdisho qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya oo xaqiijisay in ay soo kordheen labaatan xaaladood oo cusub oo covid nneteen ah magaalada muqdisho xalay waxaa ka dhaqangalay bandowgii ay dowladda ku soo rogtay iyadoo laga hortegayo cudurka dalka kusii faafaya ee covid nneteen taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo mar kale ku celiyay in loo hoggaansamo bandowga lagu soo rogay magaalada tan muqdisho si looga hortago faafitaanka cudurkaasi wasiirka qorshaynta xukuumadda federaalka soomaaliya oo dah furay mashruuc maaraynta kaalmooyinka caalamka ee soo gala dalkeenna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo waddada xidhiidhisa deegaanada jarnaale iyo buufow bacaad ka saaray miinooyin ay ku aaseen kooxaha argagixisada ee al-shabaab iyo dowladda griiga oo bilowday inay dib u dejiso carruur aanay cidna wehlin oo ku sugnaa xeryo ay muhaajiriin buuxdhaafiyeen oo ku yaalla dalkaasi
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa waana subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha afraad sanadka labada kun iyo labaatanka u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay soo kordheen labaatan xaaladood oo cusub oo cudurka covid nneteen ah dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay inay geeriyoodeen saddex qofood oo ka mid ah dadkii uu dalka ku helay cudurka covid nneteen taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigayso shan qofood wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya fawziya abikar nuur ayaa warbaahinta ayaa warbixinta maalinlaha ah ee arrimaha covid nneteen ku sheegtay in sidoo kale la diiwaan geliyey labaatan xaaladood oo cusub tirada guud ee xaaladda covid nneteen ee dalka laga diiwaan geliya ayaa taasi ka dhigaysa labaatan qofood fawziyo abubakar nuur ayaa ugu baaqday dadka soomaaliyeed inay si saxan u qaataan talooyinka caafimaad ee qaybta ka ah qorshaha xakamaynta cudurka maadaama uu si xawaaro leh dalka ugu sii faafayo muhiimna ay tahay in laga wada shaqeeyo bidqabka ummadda dowladda federaalka soomaaliya oo daryeelka bulshada uu u yahay muhiimadda koowaad ayaa dadaal xoogan ugu jirtaa xakamaynta cudurka covid nneteen ee dhibaatada ba-an ku haya caalamka iyo dalkeennaba magaalada tan muqdisho xalay waxaa si rasmi ah uga dhaqan galay bandowgii ay dowladda federaalka soomaaliya ku soo rogtay iyadoo laga hortegayo cudurka dalka kusii faafaya ee covid nneteen nuur siciid tahliil ayaa warkana inoo faahfaahinaya
maalmo ka hor ayay dowladda federaalka soomaaliya iclaamisay in shan iyo tobanka bisha abril ay dowladda ku soo rogtay magaalada muqdisho xilli habeenkii ah bandow si looga hortago cudurka faafaya ee corona virus ama covid nneteen oo dhibaato adag ku haya nolosha iyo horumarka caalamka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenada maamul gobolka banaadir oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamul gobolka banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka ayaa kormeer ku sameeyey dhowr degmo oo ka tirsan gobolka banaadir iyo sidoo kale waddooyinka dhexmara caasimadda si ay u kuugalaan dhaqangelinta bandowga ay soo regtay dowladda federaalka soomaaliya waddooyinka la kormeeray waxaa ka mid ah waddada warshadaha waddada soddonka waddada wadnaha iyo sidoo kale waddada makaal mukarama iyo sidoo kale waddada martaa xeebta liido oo ay ka mid ahayd goobaha ugu mashquulka badan oo ay bulshada ku caabeeyaan kormeerka iyo mas-uuliyiintani ku soo gunaanoodeen isgoyska baarwax ee degmada holwadaaga waxaana halkaasi taliyaha ku bogaadiyey ciidamada kala duwan ee amniga sida ay u dhaqangeliyeen amarkii ka soo baxay dowladda soomaaliya waxaan iyagana aad iyo aad uga mahad celinayaa ciidamadaas oo kala goys walba taagnaa annaguna aannu ku tartargelinnay inay dadweynaha si fiican ula dhaqmaan in dadka waddooyinka maraya ee iska lugaynaya ee ama raashin doonanaya soo gada qalalan soo gadanaya ama dhakhtar u socda ama qof soo eegaya waddada maraya inaan xaggee u socotaa la dhihin ee ay tahay waxa uun aad iyo aad looga walwalsana ay tahay meelihii la yidhi hal la xiro kow inay xihan yihiin labo dad badan oo meel isugu yimaada oo kuraas dhigta oo hor fadhiista taasna waxay ahayd sida tacliimaadka ayna farayaan muxuu wasaaradda caafimaadka inaan dad meel wada fadhiya aan markaa loo ogolayn laakiin qofkii soconaya ee danihiisa u socda ciidanka booliisku inuu inuusan istaajin oo dhihin xaggee u socotaa waxaa la miigada gaadiidka gaadiidka shaqada u socda iyo kuwa caafimaadka u socda iyo kuwa la yaqaano iyo kuwa wada muxuu ahaa ama khudaarta ama baabuurta waaweyn ee furdada habeenkii ka shaqaynaysa inaan baabuurta la joojin oo shaqadoodii caadi ay u socoto la si diidayo baabuurta badan iyo bajaajyada badan iyo ciriiriga badan si looga hortago cudurkaas dilaaga ah danta guuda laga leeyahayna waxa weeye in muxuu ahaa cudurkaas uusan ugu faafin
intaasi kadib gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamul gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax waxa uu ka warbixiyey amarkii ka soo baxay dowladda soomaaliya ee la xiriira bandowga iyo kormeerkii caawa ay sameeyeen sida caawa ballantu ahayd siddeeddii fiidnimo waxaa magaalada muqdisho ka dhaqangalay bandowgii lagu ballamay dhowr casho ka hor kaas oo ku saabsanaa sidii looga hortegi lahaa faafidda cudurkan covid nneteen oo runtii muddooyinkii u dambeeyey adduunka saamayn aad u xooggan ku yeeshay noloshooda iyo dhaqaalahooda iyo caafimaadkooda intaba si taas looga hortago dowladdu waxay soo saartay amar guud oo ku saabsan in habeenkii wixii ka dambeeya siddeedda fiidnimo aan wax dhaqdhaqaaq ah marka laga soo tago goobaha caafimaadka iyo goobaha nolosha bulshada daruuriga u ah marka laga soo tago in inta kale la xiro caaway siddeeddii fiidnimo magaalada guud ahaanteed waa ka dhaqan gashay waxaan tagnay dhowr degmo oo kala duwan laga soo bilaabo degmada cabdicasiis yaaqshiid xamarweyne boondheere howlwadaag oon hadda joogno barobax isgooskii barobax guud ahaan magaalada waxaan uga mahad celinaynaa shacabka sida wanaagsan oo ay u fuliyeen amarkii oo ay u qaateen badqabkooda ayagoo ka fakaraya caafimaadkooda iyo nolosha dadka magaaladan deganba inay guryahoodii ay ku xaroodeen xilli hore oo siddeedda fiidnimo ah
nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa mar kale ku celiyey in loo hoggaansamo bandowga lagu soo rogay magaalada tan muqdisho si looga hortago cudurka corona fayruska sarreegaas cabdi xasan maxamed xijaar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa mar kale ku celiyey in loo baahan yahay in la qaato fariimaha wacyigelinta ah isagoo arrimaasi ka hadlayna waxa uu yidhi haddaba waxaan doonaynaa inaannu mar labaad ku wargelinno shacabka soomaaliyeed inuu dhaqangalka bandowgaas uu bilaaban doono caawa siddeedda fiidnimo haddii ilaahay idmo sidaa daraaddeed waxaannu muwaadiniinta sharafta leh ka codsanaynaa inay u hoggaansamaan ciidamada amniga waxaa la farayaa inay ka howlgalaan dhaqangelinta bandowgaas iyagoo hubinaya inuu si buuxda loogu hoggaansamay bandogani sidaan horeyba u sheegnay waxa uu saamayn doonaa dhammaan ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka iyo dadka marka laga reebo goobaha lagu iibiyo raashinka qallalan iyo xarumaha caafimaadka sida cisbitaallada iyo farmasheeyaasha sidoo kale bandogani ma saamayn doono saxaafadda oo howlo muhiim ah oo wargelin iyo wacyigelin isugu jira u haya bulshada soomaaliyeed waxaana la farayaa booliisku inay saxafiyiinta u fududeeyaan howlahooda waxay kaloo ku caawini doonaan dadka xanuunsan ee cisbitaalka u socda sidii ay u gaari lahaayeen goobaha caafimaad si ay u helaan daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin
wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa daah furtay mashruuca maaraynta kaalmooyinka caalamka ee soo gala dalka wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in mashruucaani uu wax badan ka tari doono sidii loola socon lahaa dhaqaalaha soo gala dalka isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadalladiisii ka mid ahaa saa la socona sanadkii wax ka badan laba bilyan oo dollar ayaa waddanka soo gasha oo meelo ka badan gasha oo ka mid yihiin arrimaha bulshada een, amniga dhaqaalaha dhinac walba marka waxaan garanay oo muddo hadda ka shaqaynaynay inaan sameyno nidaam daahfuran oo dadka soomaaliyeed oo arki karaan oo web based oo internetka webs- website ah oo wax kasta oo waddanka soo gala meesha doona ha ka yimaado qofkii doona ha bixiyo sektorkii meesha doona ha la geliyo la arki karo qof kastoo soomaaliya arki karo geli karo waxa gobolkiisii aaday degmadiisii aaday waddan gudahan wax soo galay yaa waxaan bixiyey xaga laga keenay waddamada saaxiibadeena kuwa wax keenay kuwa ugu badan soo kala badan yihiin wixii oo dhanka lagala socon karo marka barnaamijkaas oo loo yaqaano aims ayaa maanta wasaaradda qorsheynta soo bandhigtay aan la wadaagnay een, bixiyaasha iyo dhammaan een, een, dowladda inta khusayso waana hadda ka bacdana waa furan yahay qof kasta soomaaliya arki kara wasaaradda qorsheynta websitekeedan laga helayaa wuxuu ku jira Een, wax badanna runtii waddanku waa ka tiri doona haddii alla waxaa ku soo beegay maadaama waddanku hadda ku jiro xaalad eh, runtii emergency ah oo caabuqa corona uu adduunka oo dhan ku faafaayo eh, ina dhici karto in aan deeqo badan dibadda ka helo ama dadka soomaaliyeed dibadda ka soo diraan ama gudahaan iska warino oo runtii la rabo in wax badan dadka la gaarsiiyo in qof walba soomaaliya arko wixii waddanka soo galay sida loo qaybiyey meelahay kala aadeen iyo sidii loo tixraaci lahaa ama loo dabageli lahaa mashruuc kasta oo waddanka soo gala
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ayaa waddada xidhiidhisa deegaanka janaale iyo buufo ee shabeellada dhexe ama shabeellada hoose ka saaray miinooyin ay ku aaseen kooxaha argixisada ee al-shabaab shilaawo cabdulahi cabdiraxmaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya
taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiil uu hogaaminayo oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa deegaanka janaale oo dhowaan un laga xoreeyey nabadiidka al-shabaab ayaa socodlaga ku maray waddada xidhiidhsa deegaanka janaale iyo buufo bacaada janaal cabdixamiid maxamed dirir ayaa u kuurgelayay xaaladda amni ee waddada iyadoo halkaasi ay ka socdaan howlgallo lagu saarayo miinooyinka ay cadowgu rabeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka bismillahi raxmaan raxiim Een, waxaa ujeedaan waa miinooyinkii antitaangiga ahaa miinada tan iyo tan waa antitaangi kuwaana waa miinooyinka ugu talagaleen inay meelaha dhirta inta saaraan ay kusoo boodaan Een, waxaana ka soo saarnay socodkii aan ku maraynay janaale ilaa iyo buufow inay dadka ku dhibaateeyaan nimankan nabaddiidka oo al-shabaab oo caadaystay dhiigga ummadda soomaaliyeed Een, waa ujeedaan arxamdaradooda waxyaalaha ay u maleegayaan shacabka soomaaliyeed ay waddooyinka u gelinayaan Een, marka in ay la ogaado cadaawadda iyo waxa ku jira nimankan shabaabka ah een, oo ummadda ku soo duulay ciidankuna hal iyo habeen waxay u taagan yihiin inay een, ka badbaadiyaan shacabka ummadda soomaaliyeed dhagarta ay u maleegayaan al-shabaab Een, mar walbana waxaan u helannahay inaannu daba joogno meelaha kasta oo ay joogaan iyo meel kasta oo ay waxgelinayaan Een, haddana waa ujeedaa inta intaan in ka badan ilaa toddoba kale jidkaanu kusoo qarxinay intaan kalena waa intii aanu ka soo saarnay waddada dhexdeed intaanu soo lugeynaynay marka een, insha allah mar walba waa daba taagnaan doonaa meel allaaliya meesha ay waxgelinayaan iyo meel allaaliya meesha ay rabaan inay miino ay ku dhibaateeyaan ummadda iyo shacabka soomaaliyeed ay geliyaan annaguna waa daba taagnaanaynaa waana ka soo saaraynaa insha allah waana laga guulaysanayaa ciidankuna har iyo habeen iyo maalin way ku- waxay ku ku dhe- een- een, u taagan yihiin inay badbaadiyaan shacabka ummadda soomaaliyeed dhowaan un bay ahayd markii laga xoreeyey kooxaha gobolkoodu dhacay ee nabadiidka al-shabaab deegaanka janaale waddada xidhiidhisa deegaanka janaale buufo bacaad ilaa magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayay nabadiidku ku aasay miinooyinkan iyagoo arbushaadna ka geysan jiray laakiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed janaal cabdixamiid maxamed ril iyo saraakiil uu hogaaminayay ayaa waxa ay socod luga ku soo mareen waddada xidhiidhisa deegaanada shilaawo cabdilaahi cabdiraxmaan warbaahinta qaranka deegaanka janaale gobolka shabeellaha hoose
jaaliyadda iyo ardada soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha dalka ugandha ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan muddada kow iyo labaatanka maalina ee lagu kordhiyey bandowgii hore u saarnaa dalkaasi yuusuf kashmiir ayaa warkan inoo faahfaahinaya
war-saxaafadeedkan uu maalnimadii shalay hadjeediyey madaxweynaha dalkan ugandha yuweri kagutu masafeni ayuu ku sheegay in dalkan ugandha lagu daray bandowgii hore u saarnaa muddo koow iyo labaatan maalin ah kowdii bishan abriil ayaa ahayd markii muddo afar iyo toban maalmood lagu soo rogay guud ahaan dalkan ugandha iyadoo maanta ay ku ekeed afar iyo tobankii maalin ee bandow ahaa ayuu madaxweynaha mar kale ku daray koow iyo labaatan maalin sida loola tacaalo cudurka halista badan ee covid nneteen haddaba qaar ka mid ah jaaliyadii ardayda soomaaliyeed ee ku nool dalkan ugandha ayaan wax ka weydiiyey daroonkooda ku aadan siday u arkaan koow iyo labaatanka maalin ee lagu daray bandowgii hore u saarnaa dalkan ugandha adigoo mahadsan magacaada ku bilaabay uureen magacayga doctor baashe cabdiraxmaan baleeya
dictore sidee u aragtaa kooda iyo labaatanka maalin ee dalkan uganda uu ku daray bandow
wallaahi horta waa xaalad adag oo maaragtay dadka soomaaliyeed ee waddanka ku nool iyo dadka ugandiskaaba dhib ku ah iyo shaqooyinka iyo wax walba way xaniban yihiin laakiin dee waa lagu khasbaya maadaama dowladda tidhi waxaan kantarooleynaa cudurka sida ay wax u maamulayaan ee ilaa iyo hadda ay fiican tahay waxaan rajaynaynaa inay in amarka dowladda aan laga hor iman oo la qaato waana soo dhaweynaya kolley shaqsiyan anu waxaa ka mid tahay ardayda halkan wax ka barata mase jaaliyadda een halkan degan ardada halkan wax ka baratana waa ka mid ahay kolley dadka communityga soomaalida ee jaaliyadana waan waan ku jiraa xubin- xubnaanka ahay marka waan ka aad baan uga warhayaa labada dhinacba waa tahay maadaama waxaa tiri waxaa ka mid ahay ardayda halkan wax ka barata een waxaan ka warhaynaa een muddo een bil ah in dalkan uganda gabi ahaanba la xiray wax- goobaha waxbarashada een ka waran saamaynta ay ardayda ku yeelatay arrintan Een, kashmirow arrintaasu saameyn bay ku yeelatay ardada waxaa jira arday hadda garaajuud gareynayey waxaa jira qaar shahaadooyinka sugayo doonaya inay waddanka ka baxaan waxaa jira qaar hadda doonaya inay wax bilaabaan Een, marka waxaa dhacay eh, kala guur baa dhacay waxaa j- dadkii saameyn badan bay ku yeelatay waad garan kartaa dee qof hadda doonaya inuu waddanka shahaadadiisa ka qaato oo baxo oo waddankiisii aado oo waxaan la kulmay aan waddanka ka bixi karin oo ku xaniban sidoo kale ninka waqti ku socday doonaya inuu hadda jaamacadda bilaabo oo kale ama iskuullada ay bilaabaan oo kale ee maaragtay iyo waqtiga dib u dhaca intaa la eg saameyn badan bay runtii ku yeelatay waxaan rajaynaynaa laakiin in laga bixi doono dantaa keentay
ee walaal soo dhawow adoo magacaada ku bilaabay Ee, walaal waa dhowahay magacaygu waa axmed cismaan axmed Ee, waxaan ka mid ah jaaliyadda meeshaan waddanka uganda ku nool een axmed sidee u aragtaa een bandiga kow iyo labaatanka maalin ah ee dalkan uganda lagu soo rogay iyadoon ognahay in afar iyo toban maalin een kow iyo labaatankan ka horreysa in lagu soo rogay soo dhammaatay kow iyo labaatankan lagu daray sidee u aragtaa bandigan cusub ee kow iyo labaatanka maalin ee bud- ee guud ahaan dalka uganda
halka warkaa idinkala socotaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowladda griiga ayaa bilowday inay dib u dejiso caruur aanay cidna wehlin oo ku sugnaa xeryo ay muhaajiriin buuxdhaafiyeen oo dalkaasi ku taalla labayo tobankii canug ee ugu horreeyey ee da-dooda u dhexaysa koob iyo toban ilaa shan iyo toban ayaa waxaa dib loogu dejiyey waddanka luxembourg iyaga oo laga qaaday jasiiradaha lesbos samos iyo joyce gariiga ayaa qorsheynaya in uu ku dhowaad kun iyo lix boqol oo caruur taag daran ah uu u raro dalalka kale ee yurub kuwaasoo iskooda u marti gelin doona xilli uu socdo xanuunka dunida aafeeyey ee coronaviruska xeryaha gariiga waxaa ku nool in ka badan shan kun oo caruur ah oo aanay cidna la socon kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ku baaqayaan in caruurta taagta daran looga dhex tago xeryaha ay sii kordhinayso halista ah in ay qaadaan cudurka covid 19 dhowr iyo tobannaan caruur ah oo dib u dejin loo sameeyey ee ku soo kala jeeda syriya iyo afghanistan ayaa waxa ay arbacadii ka baxeen garoonka diyaaradaha ee atenis ee caasimadda dalka griiga halkaasi oo wasiirka socdaalka ee griigu uu ku sii ku siiyey hadiyo xasuus ah dhinaca kale waxaa ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee luxembourg maadaama uu dunida dhibaato ka hayo cudurka coronaviruska ayaa caruurtaasi waxay laba toddobaad ee ugu horeysa ee luxembourg ku qaadan doonaan xarun dadka lagu karantiilo guud ahaana warkii ood kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya akhyaartaan dhegeysanaysaa intaa ayaan kusoo afmeerayaa hase yeeshee ciddii uu seego warkan ama aan ka bogan mar kale waxay dib ugala socon kartaa bogga internetka in ku leenahay oo culankiisu yahay radio muqdisho dot net